wasaaradda qorshaynta maamulka puntland ayaa degmada xarfo ee gobolka mudug u qabatay kulan looga hadlayay qorshaha afaraad ee horumarinta deegaanada puntland kaasi oo la tashiya lagala yeelinayay bulshada rayidka ah kulankan ayaa waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda qorshaynta maamulka puntland maamulka degmada xarfo xildhibaanada golaha deegaanka iyo qaar kamid ah bulshada ku nool degmadaasi liibaan maxamed faarax oo ka socday wasaaradda qorshaynta maamulka puntland ayaa ka warbixiyey muhiimada kulankan
waxaan degmada xarfo ka daahfurnay qorshaha shanta sane ee dowladda puntland oo ay hoggaan ka ahayd wasaaradda qorshayntu wasaaradaha kaleoo dowladda puntland ay qayb ka ahaayeen tiimka iyagaan waxaan ka shaqaynaynay gobolka mudug maanta waxaan ka bilownay degmada xarfo waxaa nooga xigi doona gaalkacyo degmooyinka gobolka mudug oo dhan baan tegi doonaa ujeeddada dowladdu ka leedahay qorshahan waxaa waaye inuu noqdo mid hoos ka soo bilowday oo dadka deegaanada iyo degmooyinka lagala tashtay maanta waxaanu shir u qabannay xildhibaanada golaha deegaanka dadka wasaaradaha kala duwan u jooga isdiiyayaasha iyo maamulayaasha degmooyinka ganacsatada aqoon-yahanka iyo dhammaan dadka reer xarfo annagoo u soo bandhignay qaybihii uu ka koobnaa qorshaha shanta sane ee soo socotee dowladda puntland samaysanayso taasoo dadku aynu weydiinay baahidii saxda ahayd oo hadday ahaan lahayd baahida waxbarashada midda caafimaadka midda biyaha midda deegaanka midda ganacsiga qayb walba ka koobnayd taasoo looga gol lahaa in baahidu ay ka timaaddo deegaanka iyo dadka oo dadka hadda halkaan isugu yimid tuulooyinkii xarfo iyo baarlamaankii xarfo ama golihii deegaanka xarfo iyo dhammaan bay ahaayeen shaqo muhiimad le baan maanta qabanay xog uruurintaasna waa laga wada qayb qaatay alxamdulilah si nabaday noogu dhacday wasaaradda qorshaynta maamulka puntland ayaa muddooyinkii dambe waday la tashiyo lala yeelanayo bulshada kuwaasi oo looga hadlayo qorshaha horumarinta deegaanada maamulka puntland ee shanta sane ee soo socoto